tan iyo toddobaadkii hore waxaa warqaddan ku baaqaysa in saddexda abriil ay noqoto maalin la ciqaabo dadka muslimiinta ah loo diray qoysas badan oo ku nool magaalooyinka london bradford cardiff lester iyo sheffield qoraalka ayaa nuxurkiisu uu yahay in la bartilmaameedsado dumarka xijaaban in la dilo dadka muslimka ah masaajidda oo dab la qabadsiiyo magaalada barakaysan ee maka oo nukliyer lagu weeraro iyo arrimo kale oo marka lagu dhaqaaqo lagu mutaysan doono abaalmarinno weli ma cadda cidda arrintan ka dambaysa baaritaanna waa uu socdaa laakiin waxaa loo malaynayaa inay yihiin xag jirka islaamka neceb mustafa jaabir oo warqadda loogu diray gurigiisa oo aan kula kulmay masjidka bekham ee ku yaala koonfurta bari ee london ayaa yidhi markii warqaddan aan ka dhex helay gurigayga waan argagaxay mana fahmi karo farriinta noocan oo kale ah iyo eedaha ay u jeedinayaan dadka muslimiinta ah haddii aan nahay muslimiin cid kasta way og tahay inaan nahay dad nabadda jecel waa in dawladdu ay gacanta ku soo dhigtaa cid kasta oo ka dambaysa warqaddan dadka kale ee aan la kulmay ee arrintan aad ula fajacay waxaa ka mid ah cabdi maxamuud ismaaciil oo loo yaqaana cabdiweyne oo isna aan kula kulmay isla masjidka bismillahi raxmaan raxiim waa arrin nagu ugub oo aan weli dalka ingiriiska intaan joogay ilaa maanta ka hor annaan maqal waan arkay waraaqaha iyo wasaabiyada oo waraqaha la isku soo dirdiray oo loogu hanjabaya dadka islaamkaa oo laleeyahay masaajidaan gubaynaa dumarka xijaabka wataan laynaynaa ragga garhkalaan laynaynaa waxaasina wax shacbiga ingiriisku u dhanyahamana waa koox cusriyiina oo doonaya inay dadka islaamkaa iyo dadka kale isku dilaan laakiin dadka islaamka afkayga garanaya waxaan u sheegayaa waar looma dhanna arrintan waa koox gaara koox gaarihina caalamka meel walba way joogaan ha laga taxadiro dadka ku nool khaasatan dalkan u k inaan dhayalsan arrintaa iyadaa oy taxadir fara badan muujiyaan gaar ahaan maalinta ay astaysteen ee bisha saddexdeeda ah saasaan horta kula talin lahaa dhacdadan ayay booliska ka hortaga argagixisadu baaritaan weli ku hayaan ururka telmama oo diiwaan geliya islaam nacaybka ayaa iyaguna sheegay in dad badan ay la soo xidhiireen sannadkii tegey dembiyada muslim nacaybka waxa ay gaareen boqolkiiba sagaal iyo labaatan waana tiro u dhigantaa in siddeetan kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan qof ay la kulmeen cunsurinimo iyo islaam nacayb sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dembiyadan la diiwaan geliyey waxaa ka mid a weeraro lagu qaaday masaajidda gaadhi la jiirsiiyey dad muslimiin ah oo masjidka ka hooyanayay xilli ramadaanah iyo falal kale ridwaan xaaji cabdiweli v o a London.